إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa kasoo horjeestay qorshe uu turkigu ka fulinayo soomaaliya iyo booqasho ordogan uu ku imaanayo caasimadda gobolka tigree ee dalka ethoobiya ayaa laga cabsi qabaa inay mar kale dib uga qarxaan dagaallo ka dhana xukuumadda ethoobiya dhallinyarada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayi ayaa ka cabanaya shaqola'aan halkaa ka jirta qaar ka mida ganacsatada suuqa magaalada hargeysa ayaa sheegay in ganacsato ah oo u awood sheeganayo ganacsatada kale isagoo adeegsanaya saraakiil iyo askar qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay koonfurta dalka bakistan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa gudaha degmada qoryooley waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa kuwii lala beegsaday isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qarax la beegsadeen ciidamada bangaraaf loogu yeero ee ay tababaratay dowladda maraykanka kuwaas oo ka baxay saldhigga belidogle iyagoo doonaya inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan tuulooyinka u dhexeeya degmooyinka wallan weyn iyo afgooye waxaase waddada u galay oo qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare kala duwan ayaana halkaa ka soo gaaray ciidamada bangaraafta gaarigii uu haleelay qaraxa ayaa gebi ahaanba gubtay dhanka xidbeenaadka ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenyana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad la shaqeeya dowladda kenya kuwaasoo ka baxay deegaanka kamboni ee dhaca xidbeenaadka waxaana halkaa ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ahaa kuwii ku dhacay weerarka dhabagalka ah isla xuduudbaanaadka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad la shaqeeya dowladda kenya waxaana weerarku si gaar ah kaga dhacay xero lagu magacaabo oodow oo ku taalla xidbeenaadka dagaal in muddo ah socday oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ayaana halkaa ka dhacay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa kasoo horjeestay qorshe uu turkigu ka fulinayo soomaaliya iyo booqasho uu ordogan ku imaanayo caasimadda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader xili lagu waday inuu madaxweynaha dalka turkiga ninka lagu magacaabo rajab dayib erdogan booqasho uu ku imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxay shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda si weyn uga soo horjeesteen booqashadiisa waxay sidoo kale dadkani sheegeen in turkiga wadano gaara ka leeyahay soomaaliya dhammaan danaha uu ka leeyahay in ay dhibaato oo keliya ugu sugan tahay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah waxayna tilmaamay in turkiga uu qayb ka yeesha sheeyaha danaha guracan kale ee dalka islamarkaana lagu qaba dhibaatooyin oo keliya balse uusan ummadda soomaaliyeed u haynin wax dheef ah horaanna uu turkiga ula wareegay idhihii dhaqaale ee dalka hadda turkiga waxaa jirto dhulkii weynaa dekadii hore la siiyaa jirto dhul casriya la siiyey haddana waxaa loogu daray dekadda ayaga ahaayaan aeroboorka ayaga ahaayaan meelo kala duwan ayaga ahaayaan marka danta uu turkiga naga leeyahay wuxuu ka qabanaya danta uu turkiga naga leeyahay ayaa ka badan marka aniga waxaan jeclaan lahaa in dabagallo lagu sameeyo dadyooga ajinabiga ee dalka soo gelayo waxaan ku walacsannaha ordogan imaashadiis iyo inta naga baaba'ayso meeshaas khasaare maahane wax dheefa aan ka helayno ma jirto xiritaanka hawada iyo dhulkaba waxaana loo xiraynin maamadii maanta oo ninkan wadooyinka loo xiray luuq hadday inta fool ku dhim- ay ku dhimato wuxuu kaaga ogyahay malaha isaga laakiin adiga tiraa kaaga baxday meeshaas Een, maskiinkii xamaalad lahay ama maanta shaqadiisu ay ahayd ceelboorka intaas qofood ay ku xamaali lahayd oo maalintii caano loogu soo gadaa haddii maantaas ay kuwaas baaqdaan ilmo ordogaana caana kama baaqanan waxa caanaha ka baaqday waa ilmo soomaaliyeed mas-uuliyaddan ay saaran tahay xasan sheekh dowladda turkiga ayaa waxay ka mid tahay dowladaha shisheeye ee dullaanka ku jooga dalka soomaaliya sidoo kalena doonaya inay xalufiyaan kheyraadka dalka ee dhex eegaagan badda iyo beriga intaba isagoona dadka soomaaliyeed kala wareegay inta badan shaqooyinkii magaalada caasimadda ah gobolka tigree ee dalka ethoobiya ayaa laga cabsi qabaa inay mar kale dib uga qarxaan dagaalo ka dhanaa xukuumadda ethoobiya tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi khilaaf adag ayaa ka dhex taagan hoggaanka sare ee t b f iyo maamulka kumeelgaarka ah ee ay xukuumadda abiy axmed halkaasi ka dhistay getajew rida oo ah hogaamiyaha maamul cusub oo kumeelgaar ah islamarkaana hoostaga maamulka abiy axmed ayaa la sheegayaa inuu wajahayo eedeymo ay ka mid yihiin khiyaano qaran iyo dhaleecayn ku saabsan dib u dhaca ku yimid dhaqangelinta heshiiska nabadda iyo soo celinta malaayiin qof oo ku barakacay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi bilihii u dambeeyey waxaa soo ifbaxayay islamarkaana si weyn u soo xogaystay kala qaybsanaan u dhaxaysa hogaamiyaha lagu magacaabo ketajew rida oo hoostaga maamulka abiy axmed iyo debrechan jebra michael oo ah hogaamiyaha xisbiga ay tigray ku soo caanamaaleen ee t b l f ciidanka difaaca tigray oo magacooda loo soo gaabsho t d f ayay warar ku tibaaxayaan in horay ay dhexdhexaad uga ahaayeen muran ka dhex alowsan ketajew iyo debrechan balse haatan ay la safteen hoggaanka xisbiga t b l f war uu soo saaray getajew hoggaanka maamulka kumeelgaarka ee gobolka tigrey ayaa ka hadlay warqadda cusub ee hoggaanka ciidanku soo saaray waxaana uu sheegay in ay tahay mid loogu talagalay in si cad loogu dhabaaqo afgembi iyo in lagu carqaladeeyo heshiiska khubaro dhanka ammaanka ah oo magacyadooda la qariyey ayaa saxaafadda u sheegay in xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka tigrey ay tahay mid aad looga walaaco islamarkaana dadku ay haatan bilaabeen in lacagaha kala baxaan bangiyada si kastaba ha ahaatee xiisadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo muddo laba sano iyo dheeraad ah laga joogo markii ay dalkani ka dhaceen dagaallo lagu hoobtay kuwa oo ay ku dhinteen dad gaaraya lix boqol kun oo qof laguna tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa qarnigan dhallinyarada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa ka cabanaya shaqo la-aan ka jirta magaalada maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya iyagoo la hadlayay saxaafadda maalintii shalay dhallinyarada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee koonfurta soomaaliya ayaa shaaca ka qaadeen shaqo yari bahsan ay ka jirto magaalada waxayna xuseen in dhallinyarada baaga mundada ah ama shaqo la-aanta ay yihiin kuwa waxbartay ama xilligan waxbarashada ku jira siday warka u dhigeen
alaanta magaalada waa waliba mid eed andoran haddii unaan dhallinyarada waa dhallinyarada iyadee siid zaa'idee jar markada fiirida magaalada baydhabo waa dhallinyarada zaa'ida siidn hay sababtoo ee dhallinyaradii walbaratii walbarada hayta waa unugu waay anaata dhallinyarada oo waliba kumad ahaa magaalada walkabaradaas saasoo kale dugsarah kadhamayti yacni jartoob gebihaanba waa milasya ku halaas male magaalada shiidka ku jar way bogeeka boqolkiiba boqol eerlaa koley anu waxaan isdhihi karaa shaqola'aanta magaalada ka jirta waxaan dhihi karaa ee, waa arrin baagamuundo markii la yidhaahdo waxay u badan tahay dadka wax soo bartay dhallinyarada wax soo baratay oo jaamacadaha ka soo baxay ayay u badan yihiin markii fursadihii shaqo ka yaraadeen magaalada dhallinyaradu waxay bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaasi shan dhallinyaro ah oo ku howlanaa falkaasi ayaa dhowaan booliiska magaalada baydhabo kusoo bandhigay gudaha magaalada waxaa hubaal ah oo la rumaysan yahay in maalin kasta boqolaal dhallinyaro ah isugu jira rag iyo dumar ay ku baaba'aan badda iyagoo u tahriibaya waddamo shisheeya kana sii baxaya dalkooda soomaaliya qaarkoodna si debin ah dhagaraysan loo gacangelinayo qowlaysatada loo yaqaano magafaha siday marar badan saxaafadda u sheegeen dad badan oo kasoo badbaaday magafaha qaar ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada hargeysa ayaa sheegay in nin ganacsato ah oo u awood sheeganayo ganacsatada kale isagoo adeegsanaya askar iyo saraakiil mubaarag cumar ayaa ka waramaya ganacsatada oo wax ku iibiya suuqa tiyaatarka ee magaalada hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyey nin uu awood sheeganaya oo ganacsado kale ah dadkan ku ganacsanaya suuqan ayaa ka cabanaya nin lagu magacaabo cumar ciidiid oo ah milkiilaha suuqa tiyaatarka hargeysa kaasoo dhibaato ku haya dadka ganacsatada ayaa tilmaamay inuu ninkan xabsiga u taxaabay dad badan oo ka mid ah ganacsatada suuqan waxa ay xuseen in saraakiil iyo askar u adeegsaday ninkan islamarkaana uu doonayo inuu barkicin ku sameeyo ganacsatada qaar ka mid ah ganacsatada suuqan oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka warmay dhibaatada soo wajahday waxaa la yidhi sula hadashaan dhinaca disada sanuu meesha haysta waxaad leenahay labada kun iyo labiyo labaatankii suuq horta naga gutay waxaa ka qaaday isaga amar buu ku bixiyey adiga arka meher guddiyadii baan waafaqnay guddiyadii baa tira xidha meheradaha may askar buu kusoo daayay meesha dadkii guddiyadii qaarna way gabadeen way dhowtaan qaarna jeeg haa way jiraan waxaa la xidhata guddiyadii meesha horta ilaahay baa mahad iska leh subaxa saakaa waaga inoo beriyey waxaa yar dhacday mashaqo kutakrafala awoodeed oo shacabka ah iyadoo ninka mulkiilaha halkan ay tahay mulkiilaha ninkan tiyaatarka ku magacaaban amarkaygun baa soconaya awooddaydun baan adeegsanaya waayo waxa uu awood saa u sheeganayaa wuxuu og yahay inuu yahay nin maalqabeena dadkana ay yihiin masaakiin sinahooda la fuuli karo guddidii bacadlaha guddoomiyihii iyo nin kaloo isagana guddida ka mid ah oo xubina oo raggii oo lala hawadeeya uu ogaa raggii inay tiir ka dhaqaajin karayaan ay yihiin ayuu markiiba qabto saldhiggan ayuu ayuu ku xidhay saldhiggana waa ninka lugta noo qabtayna waa saldhigga waa taliyaha iyo taliyaha aga bari waa labada nina lugta noo qabtay ee iyagu aan u malaynayno inay maal siiyaanba adduun ay nagu xidhxidhayaan hadalkan ka soo yaray ganacsatada wax ku iibiya suuqyada magaalada hargeysa ayaa kusoo aadaya xilli muddooyinkii dambe ganacsatada suuqan ay wajahayeen dhulboob ballaaran oo uga imaanaya maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay koonfur galbeed dalka bakistan qaraxan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lala eegtay gaari bas ah oo marayay meel u dhow deegaanka koori oo qiyaastii afartan kilomitir u jira magaalada qusdar ee gobolka balojistan oo dhaca koonfur galbeed dalka bakistan waxaana qaraxa ku dhintay hal qof halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ka mid yihiin askar ka tirsan ciidamada dowladda bakistan oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay cali nawaas oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dalkaas ayaa warbaahinta u sheegay in baska qarax u haleelay ay la socdeen tiro askar ah kuwaas oo ku dhaawacmay qaraxa isagoo aan sheegin tiradooda wuxuu sidoo kale sheegay in askarta dhaawacantay loo qaaday isbitaal militari oo ku yaala magaalada qusdar horraantii bishan ayay ahayd markii sidaan oo kale loo beegsaday kolonyo gawaari ah oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada militariga xukuumadda bakistan qaraxaas oo ka dhacay isla gobolka balojistan ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana ku dhintay shan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda bakistan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta